Dhalinyaro ka shaqeeya footooyinka sawirada lagu qaaday ee ku yaala Beledweyne ayaa fursado cusub oo dhanka sawir qaadista ah ka helay dadka doonaya inay xareystaan baqdiyo nasiibka lagu aado Mareykanka kuwaasi oo u baahan in laga qaado sawiro maadaama sanad walba Mareykanka uu furo codsi dadyow caalam oo ay ku xareysan karaan in ay ku noolaadaan oo ay ka shaqaystaan Mareykanka bashiir maxamed hilaac iyo maslax cabdulaahi cali oo ka mid ah dhalinyarada ka shaqeeya footooyinka sawirada lagu qaaday ee ku yaala magaalada beledweyne ayaa raadiyo beelo ugu waramay qaabka ay u qabtaan shaqadan ku cusub iyo caqabadaha ay la kulmaan inta badan wixii soo kordha oo bulshada kusoo kordhaan ka shaqaynaa ay u baahan tahay bulshada waxaa ka mid sawiraanta oo fashionka iyo sawiraanta taystaraa uu ka mid yahay sawirka lootriga oon hadda aada u joodo inaan aada ugu mashquulsannahay marka shaqooyinkayna waxyaabahaas iyo wixii kaaga dhow ay bulshada u baahantahan mar walba kaa qabtirnaa wallaahi bulshada dhan aad timaado lab iyo dhidig waa yimaadiin dad yar iyo dad weyn waa la keenaa waa baktiyo nasiib waxaan ka shaqaynaynaa oo aan wadnaa dhowr iyo toban sano ka shaqaynta lootriga marka sanad walba waktiguu furmaa waktigii uu furmayaa maanta laba ka tahay afarta bishuu furmay maantana bisha waa shan marka aadaan ugu mashquulsannahay shaqooyinkaas lootrigana waa wax baktiyo nasiib oo wadanka maraykanka lagu taga marka inta badan bulshada qeybaan ka nahay inay nasiibkooda tijaabiso gaar ahaan sawirka iyo wixii lamid ah xaraynta oo kaleento qofka aduun a xaraysan karin inaan u xarayno iyo inaan sawirkii ka qaadno aan nasiibkiisa qeyb ka noqono haa caruur waa jirtaa nasiibkooda tijaabinayso oo dhowr iyo toban jir ah marka ilaa iyo lix iyo toban sano caruur oo gelaysa lootriga oo nasiibkooda tijaabinaysa waa jirtaa qaar familiga uu wada waa jirtaa famil famil iyo personalba labada waana lagu yimaadaa qofkii noo yimaadana waxa qabtirnaa shaqadiisa oo waxaan samaynaa inaan sawirkay ka qaadno inaan ab lootriga aan ku jeegarayno aan jeegara marayno hadduuna xaraysan karin aan ku saacidno inaan u xarayno marka shaqooyinka waa sidaas inta badanna bulshada way fahansan tahay sawirka lootriga oo nasiibkooda waa tijaabiyaan sanadkii hadda lasoo dhaafay dad badanoon u xarayna nasiibkooda usoo baxay ilaa boqor iyo dhowr qofood aan aqoon ulayaho dib ila soo xiriirtay waxaa kaloon samayno aan xogta dadka ugu keedinaa koodka marka hore famka lagu xaraynayo qofka waa ku dhimi karaa marka systemkan ugu keedinaa qofka usoo baxo si haddii uu mobaylkii iyo waxyaabihii ay haddii uu koodka uu ka baxo kale aan ugu saacidno dad badanoo noocaas u saacidnina waa jirtaa mar walbana shaqooyinka aan qabanayno aad baan ugu fikrina oo dadka aad baan ugu fikrina oo sii taxdirnaa in ay nasiibkooda aan qayb ka nahay
wallaahi waan dhowahay aad iyo aad u mahadsantihiin maadaama macnaha oo maantay wakhtigiina qaaliga aada noo keenteen marka beerlool waxaan leeyahay mar labaad mar saddexaad kusoo dhawaada xarunteena waa taqaanaa waxa waaye foto alfa maantana shaqada aan ku jirna wax kale maahan waxa waaye shaqooyinkii oo sanadlaha ahayd waxaa noo bilowday sanadkii ugu darnay oo sanadadii macnaha oo dugsiyada iyo qalinjibinta ka darnaay waa sanadkii lootriga ha wallaahi waxay u badan yihiin kolley family u badan yahay hadda kolley waxaa hadda labada maalmood ilaa iyo hadda la kor taagan waxay u badan yihiin dadka family ahaanay u badan yihiin qof kastana wuxuu tijaabinaa nasiibkiisa kolley sanadkii hore wixii helay iyo wixii macnaha kii ka horeeyay helay iyo qof kastaba qofkii kaato wuxuu helay inuu helo rabaa ma fahamti marka qof kasta wuxuu tijaabinaa nasiibkiisa iyo yacnii wixii asiga oo kolley horumarkiisa oo tijaabinaa aad iyo aad waan ka helnay fursad shaqo waxa waaye anaga waxaan ku xisaabtanaa waxa waaye shaqadayna maalinle waaye laakiin mararka qaar ee waxay dhaaftaa fursad shaqo iska dhaafta shaqayaalay noqotaa oo waxaan u baahanaa dadka hadda nala joogo saddex jubbaarkeed oo noola shaqeeya u baahanaa maantana waxay taagan tahay heer hadda aan yani garab aan raadino oo dad nala shaqeeya aan raadinay taagan tahay sababtoo ah magaalada wax deeqa ma laha haddii xitaa toban xarun laga furo dadka hadda maanta nala joogo oo na kor taagan ma deeqayso waxay u baahan yihiin dadkan yani shaqadan la ballaariyo dad yani dadkan u shaqeeyo macnaha ama ekeensato ama macnaha xarumihii ay bataan u ku fiican yihiin mafahanti baktiyo nasiibka lagu aado maraykanka ayaa sanad kasta waxaa xaraysta dadyow badan oo ku nool caalamka kuwaasi oo qaarkood ku guulaysta bakhtiyo nasiibkii ay xaraysteen